barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaabanaya efemiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaali com saacadda afrikada bari xaggiina dhegaystayaal waa kowdii iyo barkii duhurnimo
duhur wanaagsan ayaynu idin leenahay dhegaystayaal waa maalin isniinaha kow iyo soddonka bisha disembar maalinta ugu dambaysa sanadka laba kun sideed iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaa maanta idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobadaan idinkugu haynay idaacaddeenana waxaa ka mida dhallinyaro socdaal qiimayn dhanka nolosha ah ku tagtay tuulooyin hoos yimaada magaalada galdogo
habdhaqanka soomaalidu luqadooda aad bay xunta haween imika haddaan saraab waxaan ku odhanayaa waxaa loo saa ma hadduu qofku soo waco haas asaga laa xagee joogtaa ducaalaan wadaaye eewa wala socdama laakiin kuwi dhaqan hadduu ku raaca hebel baan habeen wala socnaa odayda habeen baad socono saacadda maxaa wada ku leeyi war mid waxa lagu socda mise inaha lagu socdaa
waxaad kale oo aad maqli doontaan kulan lagu wacyigelinayay dhallinyarada ku nool dalka kenya oo lagu qabtay magaalada nairobi heesaha aannu idiin haynana waxaa ka mid a naashnaashay jacaylko naftayda u daamayo ka dhowr wax liya jabsho naqayn karo daran
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida hakadka ku yimid qaybo ka mid ah howlaha dowladda maraykanka ayaa maanta gale maalintii tobanaad iyadoo aysan muuqan xilli arrintaasi ay dhammaan doonto waxaa weli la isku mari la-yahay dalabyada madaxweyne donald trump iyo diidmada sharci-dejiyaasha maraykanka ee ku saabsan miisaaniyadda sanadka laba kun sagaal iyo toban trump ayaa weli ku adkeysanaya dalabkiisa dhowrka bilyan ee doolar ah ee uu doonayo inuu ku dhiso darbi kala qaybiya xuduudda dalalka maraykanka iyo mexico sharci-dejiyayaasha xisbiga dimuqraadiga ayaa diyaar u ah inay qarash dheeri ah u qoondeeyaan sugidda amniga xuduudda hase yeeshee waxa ay gebi ahaanba ka soo horjeedaan in lacag lagu bixiyo dhismaha derbi miisaaniyadda rubac ka mid a howlaha dowladda maraykanka ayaa ku ekeed labaiyo labaatankii bishan disembar aqalka cad ayaa sheegay in wadahadallo lagu xalinayay ismariwaaga ay iminka burbureen
tirada ama tirinta codadka ayaa ka socota doorashada muddada dibka loo dhigaya ee madaxtinimada dalka koongada dimuquraadiga ah waxaana ay doorashadani noqonaysaa tii ugu horreysa ee nabadeed ee dimuquraadi ah oo ka dhacda waddankaasi muddo lixdan sano ku dhow meelaha qaar ayaa laga dareemayaa in codayntu aysan habaysnayn dhowr goobood oo laga codaynayana waxaa la waayey ama ay ciladi ka timid diiwaankii dadka codaynayay iyadoo qalabka qaar ee elektroniga ah ee doorashada loo isticmaalana uu shaqayn waayay taasoo sababtay in dadka codaynaya ay sii joogaan ilaa iyo xilli habeen ah waxaana saraakiisha doorashadu ay isticmaalayeen tooshash dadka dusha kala socda doorashada ayaa sheegay in ay qabteen ilaa iyo shan boqol iyo afartan iyo afar warbixinood oo ku saabsan mashiinada doorashada oo ciladoobay sidoo kalena rabshado ayaa ka dhacay gobolka kiifu taasoo ay ku dhinteen ilaa iyo afar qof
intaasi aynu ku dhaafno dhegeystayaal warkii dunida waxaadna kala socoteen idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dalka jabuuti waxaa ku nool dhallinyaro badan oo naafo ah dhowaan dowladda jabuuti ayaa ansixisay xeerka naafada kaasi oo si toos ah u dhaqangalay haddaba waa sidii xaaladda dhallinyarada naafada ah ee dalka jabuuti wariyaheena sagal siciid faarax ayaa arrimahaasi ka wareysatay guddoomiyaha naafada jabuuti ducaale saciid maxamuud ugu horeyn ducaale oo ah wiil dhallinyaro ah oo aan waxba arki karin ayaa waxa uu ka waramayaa markii ugu horreysay ee uu aragga beelay wallaahi anigoo yar sagalay ayay aragga waayey waxaan dhigayay dugsiga fasalka saddexaad iskoolka hoose maalin maalmaha ka mid ah aan xasuustaa sagaaliyo labaatankii waxay ahayd maaris sagaaliyo sideetankii ayaan maalin isniinay ahayd sagaalkii iyo barhkii subaxnimo dambaydho markay dam yidhaahdeen waxaan mooday layrkii in la damiyey markaa baan ku widi macalimadii nalka daar markaasa tiri ogareoga maanta nalka daaray maxaa ujeedaa halkaasa kasoo bilaamata aniga jaamacadda indhalaanto ee ku jira hadda maanta waa aan taaganahayna waan ku faraxsan runtii marka qaarkood dad baa dariiqa ii duce markaa marayo ilaahow indhaha u fur waa inaya markaasa ku dhawra ilaahi anaama weydiisan karaay kulli xabtii baa iga maqanay se u socotay iyo siduu eegyahay iyo dawacay iyo sharmad markaa waxaa tidhi iskoolkan dhex fadhiyey waxaad gacanta ku haysay markaa ma xasuusta ha qaliba es baan qoray xarafka es baan qoray est waa saasi saas yar tahay saa markaan waciyey waacadkii labaad baan khalaas addi waxaan qora garamaya dee marka ma xanuun baa kusoo hayay mise wax cilad iska rabaanay waa xanuun waa xanuun ma suhayn laakiin affection baa yaa itaabtay markaana dhakhtaradii waqtiga joogo cilmigaas gaara waxay yidhahdeen markuu labaatan sano gaadho yaan jeexaynaa laakiin waxaan u baahnaaba jeexitaan ka yar shan daqiiqo xilligaas se dhakhtaradii waqtiga sheegay hadda marka oo waxyaabaha runtii aan kasii xallaanahay ee leeyahay wixii adag kugu dhacay ilmo yar oo walaalkaa ah oo soomaaliyeed amba jumuucadda reer jabuuti ah amba soomaaliya amba etoobiya ku noolaaday iyo ku dhicin ah iyo ku dhicin intii aan gaari karno laakiin waan jecelna adduunya o dhaba inay ku dhicin laakiin hamigan higsanayay waxaan leeyahay in dadka badbaadiyo runtii bal iga waran waxbarashadaadii xaggeed ka gaartay noloshaadii iyo saad u maarayso walaahi waan kolkii dambe waxbarashay dawlada qurbahan kusoo bartay anoo qurbaha ka joogo oo wax ku bartay ayaa badan kusoo laamay dee waxaan ahaa qof kolka horeba intuu dhulkan ka tegin siyaasadda xataa waan galay oo dee waan ku jiray markas waxaan jecelahay inaan ka dhex muuqano bulshada waxa ay samaynayso waan xasuustaa markaan indhabeele waxaa la odhan jiray waayo ilmeeroo dee waxaan ahaa baaskiil inuu kaxee doonaya inuu kubad bulinu dheelo kubadii ciyaaro haddana de aragii hayn markaasaan kubadda markaan laagay waan xasuustaayo kakor baan dhagaxaan ku dhufan jiray lannu ma joogsan karo oo aqligayga markaa imuusin indhalaaday fadhiiso waxaan lahaa qayrkaa wuxuu sameysane marka ilaa maanta waxaan aaminsana halkii maa taagana dadka ha loola dhaqmaan leh si naxariis leh dadkan baahida gaar kale siistamka ayaa baahi gaara leh laakiin qodiyadu qof aan dikaabi ma jiro liannu taas dadka baahida gaar kale maanta way ka cilmi badan yihiin dadka kale waayo maskaxda waxaa laga yaaba maanta boqolkiiba shan amba toban inaad isticmaasho laakiin anaa boqolkiiba toddobaatan isticmaal maxaa yeelay anu aragtidii baan ku arkay waan dhegeysanaya sankiiba wax ku oranaya taabashada ku garanaya wax kastona anuu iminka aad barnaamij kaga doonaya haddana madaxayga shaqooyinkayga ku dhex jira waa shaqaysanaya waayo maskaxaydi waa kuma mashquulsano aragtidaadii amba meesha aan fadhino waxaa yadooda kaga doosa anaa eegaysana laakiin adiga kuma eegay ku dhegeysanaya
hadda intaan wada fadhinay oo kale waad baxaysay waad soo noqonaysay xafiiska waad socsocotaa xafiisku dhan kuu matiirsan yahay mise maskaxiyan maskaxaad ku qabatay mi walaahi meesha haddaan meel laba jeer saddex jeer maro marka afar hadda jirkayga iska bartaba waa dareen dareeno badan baan leenahayo dadka baahida gaar kaleeya laakiin waxaan uga baaqaya walahiga baahida gaar kale waxa inaad wax barato ama aad wax fahanto kow ka ah inaad uqdad lahayn indhala-aantaad inaad uqdad ka lahayn dhaglaanta inaan qodad ka qabin kalsooni aad isku qabto laakiin haddii aad mar kastaba is leedahay indhalaanta hadda waa kiibi halkaa mare adinaad mari lahayd oo indhalaada waa kiibi halkaa mare adnamaad martid oo maalin kastaba de ilaahay ku abuuraad maalin kastaba aad dacudda taaganta ma noqonayso maskaxdii in wax barata de way isxidhaysaaba dadkeenuna habdhaqanka soomaalidu luqadooda aad bay xunta habeen imika haddaan saraacna maanta sagalay wuxuu ku odhanayaa waxaa loosaa hadduu qofku soo waco haas asaga laa xagee joogtaa ducaalaan wadaaye sa ayma wada socdama laakiin kuwa dhaqan hadduu ku raaca heer baan habeen wada socnaa leed laakiin ani markii soo gaadha waa wada wey waysti maxay sheegaysaa wax la jiideydii
waxaan dhammaystirnayn wadade eg habeen baad socono saacadda maxaa wada kuleeyi war ma lugaha lagu socda mise indhaha lagu socdaa wiil dhaliilaa baa tahay weli haddaad adoo sagaal jirna indhaha waxba kaaga dhacay waxyaabihii aad istiraahdo way way way markaad wada eegto wixii kugu saamaynta kugu badnaa ama caqabad kugu noqo
wallaahi wax badan baa horta runtii caqabadiga yaraantiyo dariiqa aan marayo yaa dhibka codta kala kulmi jiray habeena awray fadhiisto awrka dusha ugu baxay dariiqii aad banaan ku martaa dhagaxaan dabada la dhigi biyaa lagu shubay culeyska ku haystaa kale waxa weeyaan yacnihii wax badan oo bulshadu inay samayso ahayd baad samayn kari dawa fara badan barnaamijka labada midba runtii kusoo koobi kara mayno aad bay u fara badan yihiin laakiin waxaa ugu yaabka badnaa waxayd markaan yurubta tegey ee dad luqad kale ku hadlaya u tegey oo welibaan aragdi siday u eg yihiin taasaa runtii ugu yaabka badnayd xagabad kulood yurubta suulan suulan sweden ah, marka ayagu markaad eegto say ula dhaqmaan een, xaggooda iyo halkeena ka waran iskuma dhowo iskuma dhowo halkaa waxay yani ka muday ka- ka- ka siman yihiin ay leeyihiin qofkan baahida gaar kale maadaama isagu dooran inuu baahi gaara yeesho waajib ayay nagu tahay in loo in loo sameexo doonayo annagu halkan waxaan leenahay adaa dhalaada allah kuu asturo
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha naafada dalka jabuuti ducaale saciid maxamuud oo u waramayey wariyaheena sagal saciid faarax markana waa dhinacii heesaha heesta taageero makaahela cawaale aadan iyo aamin afriik
naashnaashay jacaylko naftayda u dhaamayo ka dhowr waxliyad jabsho naqayn karo daran naashnaashay jacayl- dhegaystayaal waa codka aar maanta iyo mid ka mid a heesihii ugu dambeeyey ee ugu talagalay sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxliyad jabsho naqayn karo daran inuu naxal jeer quri naxliga waanu diidayaa inuu naxal jeer quri naxliga waanu diidayaa sidii hinalkooba nuurkeeda u daawada sidii hinalkooba nuurkeeda u daawada inuu naxal jeer quri naxliga waanu diidayaa inuu naxal jeer quri naxliga waanu diidayaa sidii hinalkoo kale nuurkeeda u daawada sidii hinalkoo kale nuurkeeda u daawada iyada way u roontaho qalbigay naxariisu tahay waxay ku nastaan indho jirkeeda nadiifta badan nafteeduna waa udgoon udgoon udgoon udgoon nafteeduna waa udgoon niyadda way u roon taho qalbigay naxariisu tahay waxay ku nastaaydo jirkeeda nadiifta badan nafteeduna waa udgoon udgoon udgoon udgoon nafteeduna waa udgoon naxnaxshay jacaylko nasqaanka ilaashayo daruuro ku kaamilo niyadda ku barbaariya naxnaxshay jacaylko nasqaanka ilaashayo naruro ku kaamilo niyadda ku barbaariya inuu nasta jeer walbi dhashaaqan la doonayaa sidii nimcado kale qalbiga uga naawila sidii nimcado kale qalbiga uga naawila inuu nasto jeer walbi nashaqan la doonayaa inuu nasto jeer walbi nashaqan la doonayaa sidii nimcadoo qaba qalbiga uga naawila sidii nimcadoo qaba qalbiga uga naawila niyada way u roon taho qalbigay naxariisu tahay waxay ku nastaan indho jirkeeda nadiifta badan nafteeduna waa udgoon udgoon udgoon udgoon nafteeduna waa udgoon niyada way u roon taho qalbigay naxariisu tahay waxay ku nastaan indho jirkeeda nadiifka badan nafteeduna waa udgoon intaasi aynu ku dhaafno heestaasi macaan dhegeystayaal waxaad kala socoteen barnaamijka dhalinyarada idaacadda duhurnimo suuqa boorsooyinka ee xaafadda isliya ee magaalada nairobi ayaa waxaa dadka ku ganacsada ka mid ah dhalinyaro badan oo soomaali ah wariyaha v o eda qadar maxamuud xareed ayaa booqday suuqa islii warbixintan ayuuna kasoo diray boorsooyinka dharka lagu rito waxa ay ka mid yihiin adeegyada ugu badan ee lagu iibiyo suuqa weyn ee islii ee magaalada nairobi suuqan waxaa maalin kasta u soo dukaamaysi taga kumanaan ruux oo isugu jira soomaali iyo ajanabi mararka qaarna suuqan waxay dadka uga soo dukaamaysi tagaan wadamada yuganda tanzaniya burundi iyo wadamo kale suuqa islii gaar ahaana qaybaha boorsooyinka waxa uu ka mid yahay qaybaha ugu mashquulka badan ee suuqa waxaana jira dhallinyaro badan oo ganacsato ah oo ka ganacsada boorsooyinka dhallinyaradan ayaa boorsooyinka ka soo dhoofsada wadamo badan oo dibadda ah cabdikaafi bootaan ciise oo ka mid a dhallinyarada shaqadan muddada badan ku soo jiray ayaa iiga warramay heerka uu soo maray ganacsigooda muddadii ay ku soo jireen horta waa marxaladu way kala duwan yihiin annagu waxaan bilownay brogramka ganacsiga kii bishii koobaad baan halkan ka bilownay alxamdulilah wax badan baan qabanay wuu kala kacay markaan bilaabayn hadda khibrad badan oo maanan lahayn laakiin wax badan oo khibradaan ka faa'iidnay alxamdulilah hadda kolley wax aan baranay gana- qaabka ganacsiga loo wado xaggee ka keentaan boorsooyinka boorsooyinka meelo kala duwan loo kale waa jira oon kenya dhexdeeda ka qaadano jina waa laga keenaa uganda waa laga keenaa meelo kale kala bedelno badan baa laga keenaa marka kii waa kala qaymo jina waa iska adiga dha- qaymo gaar uga yimaadaa uganda qaymo gaar uga yimaada lookalka oo jiniska inta jooga qaymo gaaraan uga qaadanaa marka waa kala duwan yahay boorsooyinka ay iibiyaan dhallinyaradan ayaa ah kuwo kala qiimo sarreeyo waxaana ay ku kala xiran yihiin tayada shirkadaha soo saara maxamuud maxamed cusmaan waxa uu ka mid yahay dhallinyarada boorsooyinka ku iibiya suuqa islii ee nairobi waxaa waye waa quality kuwa waxaa jira qualitigooda hooseeye iyo kuwa qualitigooda koreyaa jira kuwa qualityga hooseeye waxaa waaye qaar waxaa la gadaa laba kun iyo shan boqol qaar kun iyo shan boqol qaar kun shilin qaar shan boqol si ay u kala fiican yihin waaye kuwa ugu qaalisan waxaa la dhahaa gambini waxay dhahaan gamblin ama bayonia ama good batna kuwaasaa ugu qaalisan waxaa ku xiga bayonia ku xigta kuwaas waxaa ugu gannaa laajki waxaan gannaa afar kun iyo shan boqol kuwa bayonia afar kun iyo shan boqol aan gannaa gamblin camal aakhirkiis waxaan gannaa laaj lix kun iyo shan boqol extraaj waxaan gannaa toddoba kun camal aan gannaa si hadba kastomarka aan ula dhaqmno ama ayaga ay nooga ogolaadaan saasaan waxaan ugu gadanaa suuqa waa sidee marka suuqa dhaqdhaqaaqis labada maalin waa dhisemba oo xooqyo yar waa iska yar fiican yahay muxuma qotulooyinkeena waa ka dhacsana alxamdulilah ilma waa ka bielna wax dad dhib aan ka sheegi karna ilaahay mata ma laha sharmaake bashiir ciid oo horey uga mid ahaa dhallinyarada ka shaqayn jirtay xerada qaxootiga kaakuma ee dalka kenya islamarkaana dhowaan ku soo biiray ka ganacsiga boorsooyinka ayaa ka warramaya ganacsiga cusub ee uu ka bilaabay suuqa boorsooyinka lagu iibiyo ee islii Een, ganacsiganna maasha allah waa ganacsi fiican hadba siduu suuqu yahay bay ku xiran tahay iyo sidaa customka isku fahantaan wax caqabadaha ma jiraan wax caqabadaah sometimes xataa customarka wuu ku cayn karaa marka dee adaa dan lahoo lacag raadinayo marka inaad dulqaadatida lagaa rabo oo customarka u dulqaadatid marka haddaa bbation aa noqoto isdejisid maasha allah saas kale loo baahan yahay laakiin haddaa iswaashid customarka wuu kaa tegayaa meel kaleu aadayaa marka walaahi meeshaan kolley aniguna kolley hadda sanadkanaan bilaabay saddex bilood waan jeclahay inaan shaqaynayo wax ka badanna kolley ma shaqayn waana shaqadii labaad aan nairobi dhexdeeda ka qabto inkastoona ganacsigana xilligii ugu horreysay uu yahay laakiin ganacsigii ugu horreey aan qabtay markayga hore waxaa ka imaaday xerada qaxootiga kaakuma halkaasaan hay-adaha iyo waxaasaan u shaqayn jiray marka maasha allah walaa waa ku faraxsanaa marna waa helnaa marna waa faa'idnaa siduu khadar maxamuud xareed v o a nairobi
dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington markana waa ciyaarihii iyo axmed cali sheekh
kulansi wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha oo qayb ka ah barnaamijka dhallinyarada maanta haddii aynu ku horumarno horyaalka keliya ee ciyaarihiisa la ciyaaray toddobaadkan waa horyaalka brimer liaga ee dalka ingiriiska shalay waxaa dhacay ilaa afar kulan oo xiiso badan kooxda crystal bales oo martigelisay naadiga chelsea waxaa looga adkaaday gool iyo waxba goolka qora ay kooxda chelseana waxaa dhaliyey ciyaaryahan kante banley waxa ay laba gool iyo waxba kaga adkaatay kooxda westerham oo ay garoonkeeda ku martigelisay guushaanna waxa ay muhiim u ahayd kooxda banley oo isku dayeysa inay ka badbaado in loo celiyo heerka labaad goolka koowaad daqiiqadii shan iyo tobanaad waxaa u dhaliyey chriswood halka goolka labaadna uu daqiiqadii soddon iyo afraad u dhaliyey ciyaaryahan dwight macneel ciyaar kale oo xiise badan waxay dhex martay kooxda manchester city oo isku dayeysa in ay yarayso farqiga u dhexeeya iyadai liverpool ee hogaanka horyaalka kooxdan ayaa intii aysan shalay ciyaarin waxa ay ka dambeysay kooxda liverpool toban dhibcood hase yeeshee saddex dhibcood ayay heshay markii ay saddex iyo hal kaga adkaatay kooxda southampton oo ay marti u ahayd ciyaaryahan david zilfa ayaa goolka koowaad kooxda man city u dheliyey daqiiqadii tobanaad hase yeeshee waxaa ciyaarta barbardhac ka dhigay ciyaaryahan hojbeg oo u dheela kooxda southampton daqiiqadii soddon iyo toddobaad kooxda man city ayaa kadib laba gool oo deg deg heshay waxaana u dheliyey ciyaaryahan jemi ward brows oo kooxdiisa southampton goolka ka dheliyey goolka kalena waxaa daqiiqadii shan iyo afartanaad markii saddex daqiiqa qaybtii hore ciyaarta lagu daray u dheliyey ciyaaryahan sergio aguero kooxda manchester united oo martigelisa kooxda a f c barnmouth waxa ay kaga adkaatay afar gool iyo gool goolasha kooxda manchester united waxaa laba ka mid ah dhaliyey paul pogba halka labada gool ee kalena ay dhaliyeen ciyaaryahan marcos rashford iyo ciyaaryahan antony marcial waa guushii saddexaad oo xidhiir ah oo kooxda manchester united ay gaarto tan iyo markii uu macallin u noqday ciyaaryahan ole gana solshire oo hore kooxdaasi ugu ciyaari jiray haddana tababaraha kooxdaasi si ku meel gaara u ah waxa ay saddexdii kulan ee macallinka u ahaa solshire ay dhaliyeen laba-iyo toban gool iyadoo kooxda manchester united ay ilaa hadda kaalinta lixaad ku jirto waxaana ay saddex dhibcood ka dambeysa kooxda arsenal oo kaalinta shanaad ku jirta sidoo kale waxay sideed dhibcood ka dambeysaa kooxda chelsea oo ku jirta kaalinta afaraad oo ah booska ugu dambeeya ee loogu soo gudbo koobka horyaalada qaaradda yurub horyaalka ingiriiska waxaa hogaaminaysa kooxda liverpool waxa ay leedahay konton iyo afar dhibcood kooxda manchester city waxa ay leedahay afartan iyo toddoba dhibcood tottenhamna waxa ay leedahay afartan iyo shan dhibcood dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu eegnana kooxda barcelona ayaa waxa ay beenisay in ay si sharci darro ah xidhiir ula samaysay ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda baris saint germain ee dalka faransiiska adrien rabiot oo qandaraaska kooxda uu kula jiro uu ku egyahay xilli ciyaareedkan ciyaaryahankan saddex iyo labaatan jir ah ayaa waxa uu awood u leeyahay inuu heshiis la gaaro koox ka mid ah kooxaha yurub markaas suuqa kala iibsiga uu furmo maalinta berri oo ah kowda bisha janaayo warar ka soo baxay dalka sbain ayaa waxaay sheegayeen in kooxda barcelona ay xidhiir la samaysay ciyaaryahankani oo ay la xidhiirto wakiiladiisa hase yeeshee kooxda barcelona ayaa waxa ay beenisay in xidhiirkaasi uu jiro waxaana ay sheegtay inaanay wax sharci darro ah ku dhaqaaqin sikstaba barcelona waxa ay qirtay in ciyaaryahankani sii xiisa ay xiiseynayso xubintii cayaarahana waa naga intaas
ciyaarihii axmed cali sheekh aanu intaasi ku dhaafno markana dhegeystayaal waa dhinacii heesaha laakiin intaana heesta u gudbin axmedow caawa waxaa lasoo dhoweyn doonaa ama saacada kadib sanadka cusub ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka maxaa isleedahay sanadkaasi dhalinyarada marka la fiiriyo warbixinadii kala duwanaa ee lasii daayey xaaladooda nolosha dadku waxay sameeyaan wax la yidhaahdo in laga fakero labada kun iyo sagaal iyo tobanka qorshayaasha ay fulin lahaayeen wallaahi waxaan dhihi lahaa dhalinyarada sideedaba waa laba qeyb qeyb dhallinyaranimadii aada muddo xoogaa inay ka soo roonaanayaan iyo qeyb weli ku jirto marka kuwa aadka u yar da-doodu u ka hooseyso waxaan dhihi lahaa ilaa shan iyo labaatanka waxa ugu muhiimsan ay ka fikeri karaan inay tahay sidii ay u kordhin lahaayeen waxbarashadooda kii jaamacad dhigan lahaa inuu jaamacad bilaabo kii dhameeyey inuu jaamacadda heerka labaad bilaabo kuwii kale ee waxbartayna inay ka fikiraan mustaqbalkooda sida guur iyo ganacsi oo kale waa mahadsanta waxaan filayaa dad badan inay qorshayaashaasi labada kun iyo sagaal iyo tobanka ay sanadka intuusa dhammaan ay sii degsan doonaan amaba ay degsadeen markana dhinacii heesaha iskalaaji
anoo hodanay ku heli kara habboonay anoo ku hanan kara hinduuma anigow hawoon kara anoo hodanay ku heli kara habboonay anoo ku hanan kara hinduuma anigow hawoon kara gayaan hida raacay hooyaday hibaq anigoo ku hiran kara hanti kara hooda iyo farax helena sarqaansan kama helo iwood kuman dorisan kara hibo gayaan hida raacay hooyaday hibaq anigoo ku hiran kara hanti kara hooda iyo farax helena sarqaansan kama helo iwood kuman dorisan kara hibo qalbiga halacsadaa hilbeenaad wuxuu u helaa hungada dhaxal hilbaha ixigaa hugweeye haybtayda ma siista hayb kale qalbiga halacsadaa hirbeenaad wuxuu u helaa hungada dhaxal hilbaha ixigaa hugweeye haybtayda ma siista hayb kale hankay koriyaan hablahayagu harweeya qaabo hablahayagu hirdogliyo waa haraad kiraa waxay huwayiin hidiya dhaqan oodaalaho waa ninkii helaa hankay koriyaan hablahayagu harweeya qaabow hablahayagu hirdogliyo waa haraad kiraa waxay huwayiin hidiya dhaqan oodaaloho waa ninkii helaa
codkaasi macaane fanaanka cabdicasiis iskalaaji ayaa gebagabo u ah idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada ah maanta waa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh waxaanu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelya
dhabtii hodman baa helow lehe intaan halaqyada lahoygalogo hurdaba maaniga kulada haliis dhabtii hodman baa helow lehe intaan halaqyada lahoygalogo hurdaba maaniga kulada haliis haweenyaanoo hirwiya saar la jebin kara hella dhaanta leh hibab uma qaado hellari anigu kuma haysta hab xiran habeen dhaxa aana soo